waa hagaag beesha saddex iyo sagaal ama la yidhaahdo murusade ayaa go'aan cad oo far waaweyn ku qoran ka qaadatay duulaanka iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka galgaduud kulan beesha ay ku yeelatay magaalada wabxo ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha waxa ay u dhigeen macawisleyda iyagoo xasuusiyey wacdarihii iyo cashiradii gobolka loogu dhigay xabashida iyo suufiyada aan idiin soo gudbiyey qaar ka mida odayaasha beesha ee kulanka ka soo qayb galay bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah mahad allay usugnaatay dhammaanteed meelay ka bilaabatee meelay ku dhammaatay aan lahayn maanta meeshaan waxaa isugu yimiday qabiilka saddex iyo sagaal ee murusada la yidhaaho wuxuuna ka dhiidhinayaa ama uu diidan yahay kitaabkay ku dhaqmayeen nimanka inay waxyeeleeyaan rabaan hadduu gaal cad yahay iyo hadduu gaal madow yahay midna ka ogolaa mayno kamana ogolaa doono in kitaabkaynan wax la yeeleeyo dayaar uma ahin kitaabkaa waa ku dhaqanaa waa ku dhalannay asigaana ictiraafsannahay qof kalena ictiraafi ma doono ilaahay idankii muslimiineen nahay muslimiinta kalento hadda lasoo qalqalgelinaayo la leeyahay meelahaasaa wax ka jiraan wax jira ma jiraan annagu meeshaayna abni iyo kala dambayn baan haysanaa wax dhibahoo kaloona haysta ma jiraan waxaan kaloon leenahay dadka deriskaana annaga uma soconno ilaahayna hanaga soo aruuriya aadina mayna mana aadi doonno muslimiinta deriska nala ama u soconno waxaan u soconno waa gaalka iyo ninka u kaalmayhaaya gaal iyo ninka u kaalmeeya annagu beri baan kala nahay wax alla waxuu keensada u leeyahay intaasaan u sheegaynaa annaga murusadaa nala yidhaah ma ogolin waxyaabaha xamar laga abaabulayo ama la warwareejinayo annaga diyaar umaahin kitaabka ilaahay inaan ku dhaqanno ku dhimanno intaasaan diyaar u nahay ninka inuu khalkhal naga geliyo rabnana beriyaan ka nahay intaasaan u sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahadle uma waxaa mahadsan beesha saddex iyo sagaal oo beesha murusadaa loo yaqaan oo maantay ku soo xaadirtay degmada wabxa ayagoo ka dhiidhihaaya cadowga isbahaystay oo macaawisley loo bixiyey iyo murtadeenta gaalada kobaqaadka u ah iyo gaalada ayaguna kor ka ilaalihayso beryahan xamla ku soo qaaday gobolla walaayaadka islaamiga khaasatan degmada galguduud haddaan ka naha beesha murugsade arrintaas waa arrin aanan oggolaahaynin in lagu soo duulo dalkayna iyo dadkayna iyo diintayna ma oggolaa doonno waa uga degaynaa dadka la soo marin habaawiyey oo macaawisley loo bixiyey oo iyo murtadeenta qandaraasyada lagu soo qaatay oo aynay burburiyaan raba ku dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanka ay ku nool yihiin beesha saddex sagaal ha ku kalsoomanina waa idiin sheegaynaa waa idiin caddayhaynaa wax badanaa gaala isku soo dayday gobolkan inay timaado ayadoo etoobiyaan leh ayadoo nuucyo kala duwan leh ayadoo mushrikikaan leh degmadan waxbaxood waa taqaanaa godadkii lagu duugaana meesha ku yaallay ku aasan yihiin hadda casharkaas waa lama ilaabaan adduunka u yaallaa casharkii casharka ku xigana waa haddaadna soo hunguriyeysaan inaan idiin dhigayno insha allahu tacaalaa annagoo ilaalahayna ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna na faray waman qutila duuna maalahu fahwa shahiid waman qutila duuna ahlu fahwa shahiid annagoo shareecada islaamkaana amartay annagu qabaa'illa muslimiina duulaan kuma ahin mana danayhayno dadka waxaan lee nahay ku kalsoomo gaaladu maran habaabiso qabaa'iladaha ilaahay haw soo laabtaano ha ka tooba keenaano fursada aad joogta oo hadda fursad ay haystaan waa uga degaynaa taas annaga uga nasteexaynahay uga nasteexaynahay haddaan nahay beesha murugsade waa uga nasteexayhaynaa dadka oo murtadeenta oo la yidhi dhagaha looga soo shubay dadkiina qabsadha been yaan laydin sheegin been yaan laydin sheegin hordhac waa haysatiin kuwii soo hormaray waa kollay waxay la kulmeen laydin sheegi maa haddana waa idin faahfaahinayna insha allahu tacaala waxaan leenahay ha ka waantoobaano kuwa annaga nagu nasab sheegto hadda mursado ah oo lalahay waxay ku shirayaan hotel dayax iyo meelahaas war ilaahay ka cabsadha ilaahay ka cabsadha dadkiina ha dulaynina naftiina ha qarribinina gaalada how adeeginina ilaahay u tooba keena idin leen haddaad tooba keeni diidina kolley waxaad heshiin ragba rijaala in ka soo horaysa waana idin jeeg waa ujeedino hadda meesha fadhino rijaal baa joogta ilaahay kitaabkiisa ilaalihaya naftoodana ilaahay ilaalihaya ilaahayna oo waajib ku yeela waxaan leenaha farriin ugu diraa insha allahu tacaala gaalada caddaan iyo madow midab kasta u yeesho muslimka u madoobo madaxa gooyahaya murtadeenta la soo maran habaad damiirlaawa gaal soo diray oo diinta dumahaya annagow diyaarhoo daba unqoolina allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahad iska leh ummadaha deriska nala ah oo walaalaha aan nahay oo muslimiinta ah annagu waa walaalahayna diintaan ku nahay nasabkaan ku nahay degmadaan ku nahay wax colaada iyo wax dhiba uma qabno duulaan kuma nihin marka koowaad waxaan leynaha marka qofka dadka haddeer deersahan kalena ahow waxaan haddeer maalmahan idaacaadkiina iyo meelaha aan ka maqlaynay in aad u hanqaltaagaysiin sida aad u soo aadi laheedeen gobolkan galguduud sida degmada wabxo kale qoladii isku dayda marka oo qabiilhaan isugu dayda ninkaygoda taba ha kaashato ama murtad ha kaashato ama gaal saliibi ha kaashato waxaad ogaanaysiin annagoo ilaahay kaashanayna ayaan diyaar idiin nahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in hadda ka hor saasoo kale ayaa xamlooyin du- duulaamah oo dulmi wataa ay u yimideen degmadan Eh, waxaa ku yaala qabuuri la dhihi jiray qabuurid mushrikiinta waxaa ku yaala qub- qabuuli etoobiya Eh, hadda koonfur waxaa ugu yaala qabuuri ninkila mushrikiinta barina waxaa ugu yaala kuwa etoobiye galbeedna godad waaweynaa uga qodan kuwa murtadiinta iyo hadda xamlada socota imaada waa gelaysin insha allahu tacaala haddaad noo timaadiin waa gelaysaan Ah, waa gelaysin haddaad noo timaadiin insha allahu tacaala waxaan idiin sheegaynaa marka dadka ee manahabawga iyo lagu soo qaatay mataqaana yani in nimankan ee qandarashada kusoo qaatay oo gaalada ee soomaaliya hadda midda joogta iyo midda dibadaha joogta intaba looga waarsanayo waxaan leenahay ha ku kadsoomin la qimaysiin haddaad soo aadiin degmadan iyo dalka ee ummadda islaamka ah ka taliyo oo diinta islaamka oo ilaahay waa dumaynaa nuurkaas haddaad hadin ma cunaysin waxaad soo qaadateen meelaha hadda hisiin ku haystaan lidalaynaa haddii kalena suban idiin dhaqa insha allahu tacaala ma cuni doontiin haddii alla idmo intaas waxaan leeyahay marka ummadaha deriska ah oo walaalaha aan nahay oo dadka hadda qandaraasada qaatay ay dhex taagan yihiin saas ayaan u sheegaynaa iyo ninka la yidhaahdo iyo gacansaar labana dowlad ha ku kadsoominina dadka qandaraasada uga qaadanaya xamar oo hoteelada u fafadha oo hodoolka hadda shalay ay u fadheen sida noola sheegay dayax ha ku kadsoominina qadaraaska aad qaadateen waxaa waa la dhacaahe guryihiinna ku cuna haddaad soo aadiin soo horreeyo mursada arki ma doontiin galgaduud ku arki maysiin waxaad arki doontiin iyadoo lugaha laydinka dii- jiida idinkoo maydoo dulloobay kiina kalena ou dhaawaya ama uu cararay Ha- waxaan leenahay marka ummadda muslimiinta meel walbay joogto yaysa ku kadsoomin naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggoodana yaysa ku bannaynin murtidiinta iyo mushrikiinta iyo gaalada saliibiga oo ah midab kasta leh oo dalka soomaaliya ku soo duulay hadeerna tabar waayey tabartooduna ay tahay in dadka ee, rayadyada la yidhaahdo dabka hala gersho hana looga baxo hadda kuwa maalmo dhow xamlooyinka soo qaaday mar alle magomaydkaarka waan ka carareen qabiilka ay gersheenna waa waa uga carareen ha ka waantoomaana ilaahay haw tooba keenaano ilaahay haw tooba keenaano ha ku naqdaano kutubkooda iyo iimaankooda amnigooda iyo sakaaraadkooda wuxuu ku jiraa inay diinta islaamka u laabtaan hadday u laaban waayeen dhiigooda iyo neeftooda ayagaa baneeyey iyo nacfigooda waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala koonkan maamulkiisa dastuura uu keenay waa ku dhaqanka shareecada islaamka cidda rabta inay mid kale ka hirgeliso ma u suuroobi doonto meesho kaloo laga hirgeli kale la hirgeliyo laakiin dhexdii saddex iyo sagaal kama hirgeli doono biidmillaahi kariim waxaa nafteenna aan u bixino diyaaru nahay ku dhaqanka shareecada islaamka biidmillaahi tabaaraka wa tacaala waxaan baaq dheer u dirayaa dadka ku magax ku nisba sheegta magaca saddex iyo sagaal ee ku nool ee ku hoos nool dowladda riddada ah ee u taliya gurguurta rabana inay dheriga ku bisleestaan inay saddex iyo sagaal debka ku shubaan oy kitaabka ku dhaqankiisa ay ka leexiyaan waxaan leenahay ilaahay uga baqa u soo naqda diintiinni waxaad qaadataan ma lay- ma laysa doontaan ilaahay subxaana wa tacaala idiinma daaweyn doono haddaad diidaan halkay idiin bannaanta inaad ku cuntiin la taga laakiin ha isku dayina bataatan inaad beesha saddex iyo sagaal inta la dhex timaadin aad ku cuntiin oo mus- ood ka fulisiin obroshinka aad wadiin waxaana ilaahay ka rajayn doonaa in qabuurada mushrikiinta iyo kuwa gaalada kuwii saddexaad oo murtidintana waxa laga qodi doono wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qabaa'ilka deriska nala ah oon deegaankeenna derisyaalkeenna waxaan leenahay faarta iyo dadka daaluminta iyo gaalada is adeegsatay waxay iniin sheegayaan waa inaad diintiina dumisaan waa inaad dadnimadiina maaragtay ku dheeshaan waxaan leenahay een, dad islaamahoo walaalahaan nahay waxaan iniin leenahay dadkaas in mararaabiha in aad ka soo laabataan ka waantowdaan annagu haddii aan nahay beesha saddex iyo sagaal waxaan rabnaa in aan nafteenna iyo diinteenna iyo nacfigeenna aan difaacno uma soconno cid kale oo derisa inaan ku duulno diyaar u maahin in aan danayno diyaar u maahin waxaan halkan kala hadlaynaa dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan carab iyo cijib annagoo ah beesha saddex iyo sagaal maantay waxaan u taagannahay inaan u dhimano shareecada islaamka cid kastoo kusoo duusho oo mushrig iyo munaafiya gaal isdugsanayana waxaan diyaar u nahay inaan dhiiggeenna ku bixinno oo nafteenna maalkeenna ku bixinno oon dalkeenna iyo dadkeenna iyo owlaadeenna iyo deeqeenna aan ka ilaashano cid kastoo isku soo daydana waa ku khasaari doontaa beelilaahi kariim intaas waa hadalka hordhiciisa dadku waa islaan dabacsan oo dhaqanka diinteen leh ama waa kufriga diidan iyo daalun daba jooga ama waa adduunyada kuway raacda damacoodi afartaa digsiye waxaan daraf ka raacsiiye dafci waa jahaadka dagaalna waa haddaya kowdhe danaastow maqal adiga baan kula dardaarmaa doolar qaadataa iyo dulaal dhii ka noqotaaba daalumaan dantii garan difaac meel u gelisaaba inay darin- dunidu deban gaaban tahay laguna duugaayo oo ma og tahay cid kale ay hadhow dood kugu deeqsiinde afartaa digsiye waxaan daraf ka raacsiiyey allah nool dunidan asaa nolosha teediile najuu barisnima kay dheheen nabar la gaarsiine naaquudadii dhowro jira naaqu saa gala dhe intii niyad ka taageersaneed nawrkood bay nowdhe dunyadan ilaah baa iskale nolosha teedaah inta kale nafteyday dhibayo nooli alla baale asalaamu calaykum waxaa halkaan isugu yimiday oo fadhiyo dad muslimiin ah dadka deegaanka ah qabiilka la yidhaha murusado saddex iyo sagaal ah waxay mataqaanaa ka dhiidhinayaan ay diidayaan shareecadooda in laga dooriyo in lagu xiro xumaan iyo mataqaanaa nijaas wax jaatar iyo bakti in la dhex keenay diidan yihiin way ka dagaalamayaan allahna wuxuu yidhi waxaan weli iyo gacal u ahay dadka aniga bes rumeeyo waxaan ka saaraa mugdiga waxaana u saaraa nuur ilaahay wuxuu sheegay waa dhab waa kalaamullah qur-aanka ilaahay sidaas sheegayo dadka mataqaanaa xumaanta iyo baktiga iyo nijaasta oo daaquudada rumeeyeenna waxay ka saaraan nuur hadday heysteen inta ka saaraan mugdi u bixiyaan annagu waxaan nahaa muslimiin ee, waxaan mataqaanaa haysanaa kitaabka qur-aanka iyo sunnadeena nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadaan ku diriraynaa ayadaan ku dhimahaynaa haddaan nahaa qabiilka saddex iyo sagaal waxaan garab taagannahay anigu qof duulaan ku maahin muslimiintii kitaabka ilaahay haystaan garab taaganna waxaan difaacaynaa ubadkayna iyo diinteenna iyo dadkeenna iyo cirdigaan sharafkeenaan difaacaynaa in sha allah ayadaas ayaan ku aan ku- aan ku- aan ku dhimaynaa in sha allah ayadaana inaan ku noolaana rabnaa ilaahay baa cise iska leh kufrigu waa nijaas iyo bakt ilaahay nama bido kufri iyo nijaas iyo bakt kuwaas waxay ahaayeen odayaashii waxgaradka beesha muruusade ee maanta ku kulmay magaalada wabxo ee gobolka galgaduud ugaaska beesha muruusade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa hadal ka jeediyey kulanka الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته anagu horta waxaan nahay dad muslimiin ah dad soomaali ka ah haddii soomaalinimo ay naqatana waxaan nahay beesha beelweynta hawiye haddana khaasatan waxaan nahay beesha saddex iyo sagaal beesha saddex iyo sagaalaan nahay hadda waxaan joognaa degmada webxo waxaana kasii waxaana kasii jirnaa dhul badan oo xagga kasii jira degmooyin badan ilaa saddex degmo ilaa afar degmo ayaan degnaa Een, waxaan ku haysanaa islaamnimo iyo nabadgelyo ama khaarijka ha noqoto ama daakhilka ha noqoto ayaan nabadgelyo wanaagsan ku haysanaa ku dhaqanka shareecada islaamka ayaan haysanaa waxaan haysanaa diin macaan waxaan haysanaa amni iyo wanaag iyo xasillooni iyo kala dambayn dacwo iyo maxkamad lagu kala baxa waana ku qanacsannahay ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad ha joogto ayadii usoo dacwo tagtaa markay bahashu ay joogto aakhir laguma qaato laaluush laguma qaato cadaalad xumo halkaas ayaa loo soo dacwo tagaa mid lamida oo isku culumaa oo isku raga ayaa halkaas jooga waa ma- war ma kala badbaadin deriska deriskana ma badbaadinay ayaguna mana badbaadsheen diintaan ku helnay sidaa waxaan ku helnay ku dhaqanka shareecada islaamka ma aqbalayna marka arrintii noocaaseedoo aan haysanay ciddi saaka kusoo duusha ma ka aqbalayna nicmadii aan haysanay wanaaggii aan haysanay ama gaala ha noqdaano ama muslim ha noqdaane wanaaggii sidaa ahaa oo wanaagsanaayo aan haysanay ciddi kusoo duusha waa iska difaacaynaa difaacu nafsi difaacu maal difaac een, difaacu diinaan waxaan kaloon aqbalaynaa cid nagu soo duushay ee annaga saaka sharafteenna inay wax u dhibta rabta ee dalkeenna inay dadkeenna wax gaarsiisa rabta ilmaheenna inay dardarta rabta kitaabadeenna inay dusha ka tuurta doonaysa ayagana ma ka aqbalayno dadkaas ayagana waxaan leenahay ha ka joogaano cid allaal ciday rabaan ha noqdaane waxaan baaq u dirayaa dadka u dhasha beeshaan saddex iyo sagaal ama dowlad ha ku jiraano ama dibadda ha joogaano ama dalka ha joogaano si kastaba ha ahaadaane dadkaas ayaan baaq u diraya waxaan ugu diraya waxaan leeyahay dantiinu meel kastoo ay gasho waxaa ka weyn danta saddex iyo sagaal waxaa ka weyn deegaanka saddex iyo sagaal waxaa ka weyn diinta waxaa ka weyn nabadgelyada saddex iyo sagaal ay maanta ku dhaqanta inteen joognaa marka annagoo saaka ku sugan webxo in saakay oo abaaru jirto oo xoolihii duuqeen oo aad ogjoontihiin dhibaatada ka jirta inaad saakay cunno yar dalkiinni iyo dadkiinni aad colaad ku kicisaan adikoo dan khaasa wata aanadana fiirinina danta caamka ee dadkaad u dhalateen waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay oo baaq u diraya dadka u dhasha beesha saddex iyo sagaal khaasatan laakiin dadka beesha saddex iyo sagaal ee laga yaabo inay inta meela fadhiistaan beelooyinkii daday direen aan wiilal aruurinno aan wabxa u dirno aan galhareeri u dirno aan ceelbuur u dirno aan darri u dirno yaa waardiina dadkaas maxay yihiin dadkaas waa dad mursadaa miya wiilal mursada kuwii hadda wabxa ka tegey darri ka tegey ee, galhareeri ka tegey bargaan ka tegey miya kuwaas miya kuwaas miya hadda soo xawilaysaanoo qoryo loo soo dhiiba ama lasoo dira ayadoo jaabka wax laga gashana ayagana lasoo tuura waxaan ku cibro qaadataan kuwii hadda dhanka soo horreeyey oo dadkii sidaa yeelay dadkoodii meeshay ku dambeeyaan weydiiye walaalayaal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaa dadkaas beesha u dhashay inaad diidaan ama dowlad heedii dirto ama cid kale heedii dirto inaad dhahdiin dalkeennu waa dal nabadgelyo tuulo yar oo oo- oo ka mid a dalka eh, murugsade ama gelgaduud hadday ku qaxdo dar adinka afkiinna iyo taladiinna hadday ku qaxdo ilaahay baa kula xisaabtamaya xisaab gaar aamiin iga dhaha waa akhbaara dadkaas ilaahaygi khaaliq ahay waxaan ka baryi ciddii saakay dal dad saddex iyo sagaale inta soo soo dhabar dhabar dharbaaxdo oo dhabarka ka soo dharbaaxdo wiilal saddex iyo sagaal usoo dirto galgaduud ee dadka degan ee muslimiinta ee nabadgelyada haysta ee baahidu hayso ee geedaha jooga ee maaragtay ceelashoodii iyo dal ay maaragtay xoolahoodii ay duuqayaan ninka u soo diray ilaahay waxaan ka barin cuquba degdega allah ku rido dadkiisa allah ku rido naftiisa allah ku rido ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay kaas dhulka ilaahay la gooyo masiibo allah ku rido malaka mayd degdega ilaahay ku rido mid dila allah u soo diro waxaan leenaha waa idi habaarnay ka jooga xaqaan iku leenahay anoo ugaaskai saddex iyo sagaala waxaan idin leenahay dad muslimiin ahan nahay culummaan leenahay ilmahaas dhalla waa u jeediyey dhallinyaradu waa u jeediyey gabdhihii waa u jeediyey waxay ka calool xun yihiin maantay waxay ka calool xun yihiin wiilashiinna ayaa idin barakicina ha nagu barakicina wiilashiinna ilaahay haadi barakacta haddaa wiilashiin ha nagu barakicsa waxaan kaloon aan halkaan uga dirayaa baaq beelaha hadda sidaas loo barakacay ee dadkoodii loo soo kiraystay ee dadkoodii loo soo kaxaystay ee hadda la dagaalamaya ee aan aragnay ee baktigoodii meelaha la jiidaa waxaan leenahay ka waantooma kana noqda caynsada wix idii dambeeya caynsada wix idii dambeeya ama xildhibaan noqo ama wasiir noqo ama taliya ciidan noqo inaad dadkaadii dab holaca ku shubto adoo hunguri dhaafsanaya waa dadnimo xumo waa damiir xumo waa waxaa weeye dullinimo waaye ka joogaan idin leenahay ama cid allaal ciddaa rabti noqo dowlad ka tirsanaa baaqaan u diraynaa beelaha hadda maantay dabada laga soo riixay ee la yidhi diyaaradaa idi waardiyeynaysa diyaaraduma idi waardiyey doonto dowlad ma waxba idiima tari doonto dalkiinna iyo adinkaa isku heraa iyo dadka muslimiinta ha isku heraa bal ogaada baaqaasaan idiin diraa dadka muslimiinta ee maamulka kitaabka ilaahay tanfiidina iyo adinkoo dalka u dhashay iyo dalkiinna ah isku haraa intaas niman dowlad sheegaa yacni waxaad ogsoontihiin hadda ciidamaa soo duulay dadaa soo waday nimanaa soo kaxeeyey u dhashay beeshay u dhasheen waxay gubeen ceelashay biyaha kacbaayeen soo ma- la- cisbitaalkoodii yaa la gubay shaw soo ma ahayn meesha lagu gubay shaw waa la gubay yaa keenay wiilashay u dhashay wiilashay shaw u dhashaa keena meesha oo bangaraaf waaye diyaaradaa waardaynaysa maxay qabteen cisbitaalkana waa ka gubeen ceelashana waa ka waa waa ka gubeen cisbitaalkana waa ka maxay qa- sameeyeen ma wanaagay sameeyeen odayaashoodii waa kuwa qaylinaya hadda oo oo oo kala dhaaminaya oo lahay war annaga xaqeenna maxaa nagula galay bangar wiilashiina wiilashoodiya annagana sidaas oo kale ah wiilasheen in arrintan hadda qabiilada lagu cabayna oo dadka lagu soo kiisa waxaa laba mas'ala loola jeedaa waxaa loola jeedaa ciidamada muftadiinta ahayo oo ishag maxuu ahay la soo ca- oo calal uus ay waxba waxay qaban waayeen in qabiilada lagu qabtaa la rabaa bal u fiirso ayagaa la kaydaa laga dhiga wixii waa halaagaa ku dhacay mushaaraad looma hayo waxaa le ciidanba uma baahnina waxaan u baahanaa qabiilo aan dagaal gelino war ilaahay baan ku dhaashay qabiil meesha jooga oo joogtaa oo deegaan leh oo geel leh oo ari leh oo lo' leh oo guri leh oo xaas leh oo ilma leh in la dagaal gelsha ka waran saa lagu dagaal gelinaya naftiisaba looguma soo dhigeen war iga tagmow dhahaan filla soomaaliya lagama soo aasaasin mas'aladan ayadaa oo dadkan qabaa'iladaad lagu koro niyoogaa laga soo aasaasay bal u fiirsada niyoogay ka timi arrintaas maraykankay ka timiday gaaloo dhammaa soo saxiixday halkaasaa laga keenay waxaad ogsoontihiin fekerka ah inay wataan maamul islaamiya dhammaantiis laguma jabiyo maamulka laguma jabiye qabiila shacabaa lagu jabshaa warkiina warkaas inuu gaar inuu inuu inuu yaallo wa- villa soomaaliya inuu yaallo waa ogna yacni sh- dowlad laguma jabi kar warkaasna yahuudaa keentay laguma jabiyo shacabaa lagu jabshaa maamule laguma jabiyo maamul kale laguma jiro sidaas fakarkaa in gaala soo dhiibtay ogna soo xawishay annaga noo soo dirtay gaalaa soo dirtay waxayna usoo dhiibtay nimanka xasagar guurto hoos yimaaday nin walba oo qabiilka dowladdu waa dowlad qabiila waa ognahay bor fonty five aa la yidhaahda soo maaha waa qabiilay wax ku qaybsataa nin walba oo qabiilkaaga iska fiiri haddaad col usoo jiidi lahayd iyo haddaad nabadgelyo usoo jiidi lahayd annaguna waxaan diyaar u noo qoryaan awsidana qoragaasaan aan sidana qoragaas beakaam guurkaas qoragaas u jeeda ilaahay baan ku dhaartay qoragaas ninkii sita ni ow ninkaasu sito aryow leeyahay ilmo dhindhinow leeyahay waxau u sitaaw inuu dulmi ku sameeya maaha ee naftiisa iyo diintiisa iyo maalkiisa inuu ku difaaco waayo dalkiisa inuu ku difaaco waayo man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid islaantiisa in loo yimaad ma ogolo Ma- waman qutila duuna diinihi fahuwa shahiid shahiidkuna waa la yaqaanaa kitaabaduu ku qoran yahay waxaa waaye qofkii kuu soo weerara inaad qoorta kow ka siiso maalkaaga iyo naagtaada ilmahaada iyo diintaada wuxuu kugu yahay inaad kow madax gasto ama muslin ahaw ama gaal ahaw annaga difaacu nafsiyaana cida hadda saa ku duulayna lama beel heblaana ma lihin waxaasna ma lihin beelaha walaalaha aan nahay oo isla degno oo soomaaliya ah waxaa leenahay arrintaas ka joogaan dagaalku waxuu ka dhacay bay waxuu ka dhacay hiiraan waxuu ka dhacay galgaduud cibradiisu waa aragteen aakhirkiisana waxaa waaye waad ogaan doontaan ka jooga dagaalkaasu dagaal ma ilaahay maciisa ou yahay ma ahan ee waa dagaal xasan garguurta ou maciisa yahay ka jooga kan ilaahay maciisa yahay ha la raaco wabilahi tawfiiq